wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan maanta idin haysan waxaa ugu waaweyn xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada muqdisho
sarakac ku yimid qiimaha shida waa qiimaha maciishada kala duwan ee suuqyada magaalada baydhabo kadib go-doomintii dagaalamayaasha al-shabaab ee geliya magaaladaasi
nabadoono ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedyada ka socda deegaanada hoostaga degmooyinka raagaceele iyo cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe
meelaha dagaa deegaanka habaay oo soo bandhigay heshiis harcideed oo dhul la xidhiidha ay la galeen ganacsato soomaaliyeed
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah israa'iil oo baaqi kasoo saartay muslimiinta heesta doorashada maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii duuriradu dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilowna xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa ku geeriyooday maga isbitaal ku yaala magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya dhinaca kalena guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ayaa ka tacsiiyey geerida xildhibaankaas
xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo lagu magacaabi jiray xildhibaan cabdiraxmaan maxamed cumar jubba ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya marxuum cabdiraxmaan jubba ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay isbitaalka weyn ee aaga qaan ee nairobi waxaana la xaqiijiyey in xanuunkii hayay uu ugu dambeyn xalay u geeriyooday xildhibaanka dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ehelka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed geerida ku timid allah u naxariistay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed cumar jubba oo ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana xanuunka iyo murugada la qaybsaneynaa ayuu yiri ehelada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed geerida ku timid allah u naxariistay xildhibaan cabdiraxmaan
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyey wadada isku xirta degmada wallaweyn iyo sidoo kale degmada buurakaba ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay howlgalka saacadihii lasoo dhaafay ay ku qaadeen sida la sheegay saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen wadada xidhiirisa islamarkaana isku xirta degmooyinka wallaweyn iyo buurakaba ee dowlad goboleedka koonfur galbeed warar lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalka oo dhacay maalintii waa xalay ay fuliyeen ciidamada dowladda ayna ku burburiyeen xarun shabaabka ay ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo jameeco oo ka tirsan gobolka bay islamarkaana xarunta shabaabka waa si hadalka loo dhigay sidoo kale waxay lagu sheegay in howlgalkaas uu ahaa howlgal afar labaatan saac gudahood ku dhacay islamarkaana ka dhacay wadada isku xirta muqdisho iyo baydhabo gaar ahaan inta udhexeysa leego iyo buurhakaba halkaas oo ay al-shabaab ay ku lahaayeen xarun ayaa lagu yiri warka lagu daawaco warbaahinta dowladda ciidamada dowladda ayaa doonaya in ay gaadiidka xamuulka qaada ee ku xayiran wadada u dhexeysa wallaweyn iyo baydhabo u gudbaan caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ilaa iyo hadda dhanka dowladda federaalk soomaaliya mayse sheegin khasaaraha ka dhashay howlgalkaas ay ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya ay ka fuliyeen wadada isku xirta degmada buurakaba iyo sidoo kale wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona ay ku ay dowladda federaalk soomaaliya ay dhowr jeer sheegeen inay howlgalkaasi ka fuliyeen wadooyin isku xira magaalooyinka gobolada bay iyo bakool
nabadoono ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalbeeleedyada ka socda deegaano hoos taga degmooyinka raagaceele iyo cadale ee gobolka shabeellaha dhexe
allahuma salli calaa sayidina maxamedin wasaxbihi wasalin dhammaan khiyaarta oo ugu horeeya duub duubka mudulood imaan daahir imaan maxamuud dodoosha dhaqanka oo garbeyga fadhiya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam kabacdi waxaan rabaa inaan baaq u jeedinno marna waa jeediya markii labaad walaalahan ayaa isdilaaya oo ku da- oo ku dagaalaya soona cadale iyo raagaceelle baar iska duwamaayaan waa dad walaal ah waa dad isa dhashay ni- qoftii dheeraad jira waxaa leeyahay dheeraada qabtaa ka soo celi laakiin wiil dhalama wiil dhalamaaye dagaal wiil ku dhalam wiilah ku dhintee walaalaha ay xabadda ha joojiyaan baaqayna baaqa oo dhaqanka amba amba siyaasiyiinta amba dowladda ha dhowdhowlaadaan leenahay haddii allah idmo intaas saddam intaas uga gudbo wax daawey mayso qof la soo qarjuuftay ee la yidhaha wax daawey wax daawey mayso ratiga maxay ku buu markaatigiisa badan waxaa wax daawey kara dad isla socda duubabkooda hor joogaan dhaqanka daba joogo ilaaha idan kale laysku calool yahay laysku calool fayow yahay aa wax daawey kara waxaan leehay nin iyo labo maxaa daawey karaan hadday tagaan meeshana wax ka tiri maayaan waxaan leehay muduloodka kale oon dagaalka ku jirin na waxaa la rabaa inay istaagaan oo ina qaaqa midabka oy istaagaan oy xoog iyo xoolo iyo xaajo bixiyaanaa la rabaa waxaa la rabaa xildhibaanada qaranka oo mudulood ayaguna waa kaalintoodii kama soo bixin kumana hayno dadna ma isku wacu haayaan mana istaagsano mana qayldhaamiyo haayaan ayagana waxaan leehay kaalintooda way xildhibaan u yihiin dadka isdagaalaya oo isdilaya ay xildhibaan u yihiin idinka
sarakac xoogan ayaa laga dareemayaa qiimaha maciishada lagu iibiyo suuqyada ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa la sheegayaa in sarakac ballaaran laga dareemayo shidaalka iyo sidoo kale maciishada kale lagu iibiyo magaalada baydhabo suuqyada ku yaala iyadoona sicirka la sheegay dhanka cuntada iyo shidaalka inuu gaaray heerkii ugu sarreeyey ee sanadihii lasoo dhaafay waxaana la sheegay in arrintaas ay tahay guddoomin la sheegay dagaalamayaasha al-shabaab ay geliyeen magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka waa maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid ah darawalada mootabajaajta iyo sidoo kale ganacsatada suuqyada ku yaala baydhabo ayaa warbaahinta la hadlay
bismillahiniyow maybaasasiinbu ku wargabtaa magaalada usbuuciyadii xatalaha dhaafi goodoon akijarti baawurtii niinsheenasi badaacadii shal duunayti sida maybaada shidaalku kumiday eedigeeda linwaay waana saamay marka saamaynta ku dhalatay anumay kumada ahan dadka bajaajidayd eema haynay bajaajyada wadaay shidaal ayo ka shaqeeyeen inta badan shidaalkii maybaada maangmalayay maalamoongani waa badanaan dadkaa ku dhammaaday oo meelo kaalamoo fafaylalaykid wala kada dembeeyan qiimahanka dembeey hiraabta shidaalan hakakashabadi lama doolar i barbeeseew marka maangmalayani hooba oo bar ii bara debinata walkalan sii koynani walay dembeeyona intaas ku sii badado doonto amba sida doolar amba afar doolar banii deeri doono dadkana saasiimi magaaladaska aragaaytan dad la gaadoo muuqdu male markeenu shidaal hakashabanu iimajayna intaasay may malay inayoo maybaada walaanu shaqeeyanu shidaal lay maybaasku kadiiblaysii nagadaasu marka koley ilaahay may mayba alhamdulilah weydiisaanayni dhibkaas noo dulgaado insha allah war meel gadajare hal doorar lagadajari meel hal doorar kagadaa geyga may maraaye saddex doorar madaay shidaalki dadkiina moota sidii meerahaayan qofkiina doorar laari kow dhibi labaatan shanska dhiibadaayan adi qofkiina doorar laari dhibaatada koley mayba waa jidkan oo cayiraada lagsaaraya ona dhowniya samayti badeecadii wala dhown isbedelan bajaajayda hadda bajaajaal badan haraysan koo magaalada samaacada jarna bajaajaal badan iska haraysan oo laisku haray anata haddaa bay haddaa liitra shabadi si dooraa gadabi lamaday koors adigaadoo walaahi adaday waraaday keela isku harayee bis waa kalma jar litir lahagshadari litir yaas ahaan lama doorar oo laarti lama doorar nagadahan beesiba madun dibmayg obtay maanaa mal qofki shagaala yonade qofki onade bajaadu silaba yaas ahaan beesidi misiyanas maa bajaad maanaa mal eer oo may deeresa bajaad baryaalka dib shidaal sileeyay in yasurinte ya maanaa mal rajeeno ilaari maalmoon si simle socotaan ee magaaladan een had- meel ku hiray jiriteedii iyo baawartii oo hamuulka galaayle ku hiri een iyada arday dhablin kagaba bulshadii oo iyada boqolkiiba toddobaatan marka hore baraka ayaanan badan ahayti iyo haddana mayka darsanta een waddooyinka kale ku hiri ee may kororeey raashinka oo daruuriga ahaa sida bariiska iyo sokorta iyo burka iyo baastada may baan taas iidan dheer ahaan een qiimaha shidaalka oo sare kacay oo walwalbana shidaalka laga shaqeeyaan marka abashadaas iyo qabna kulliya dee een may lahanaa een een ilaahay nooga wadalana dhibaato soo jirta magaalada
dhibku hadduu nahaysad wali oo ahaa mid ka mid ah beelaha dega deegaanka haabay ayaa soo bandhigay heshiis sharciyeen dhuleed oo ay la galeen ganacsatada soomaaliyeed waryaheena cabdisalaan juulo shaakir ayaa ka waramaya soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka haabaay ee barisamatan ayaa soo bandhigay heshiis sharciyeyn dhuleed ay la galeen ganacsato soomaaliyeed si loo deegaameeyo dhulkaas heshiiskan sharciyeenta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qeybaha kala duwan ee odayaasha beesha xildhibaano aqoon-yahano iyo dhallinyaro odayaasha ayaana caddeeyey in dadka baraha bulshada ka hadlaya aysan mas-uuliyad ka saarneyn dhulka haabaay ugu horeyn waxaa gogasha furay nabadoon xasan xuubey cali meesha aan joogno waxaa lagu magacaabaa haabaay garabcad waxaan maanta gogol u dhignay beelweynta mataan cabdulle annagoo rabno inaan martiqaadka maanta aan u samaynay ku dambaqno heshiis aan la galnay shirkad in dhulkan ay noo soo sharciyeysa aan kula heshiinay waxaa ayaanahan dadka ku batay dhulkii haabaay waa la gatay dad kooban oo shakhsiyaad ahaana gatay warkaas ayaan waxaan rabnaa inuu maanta meesha ka baxo dhulka ku yaalla haabaay oo hadda aan taagannahay bariisamantaan haabaay deegaanka bariisamantaan haabaay waaye meesha aan taagannahay haabaay ayaa lagu magacaabaa waa deexda haabaay deexda haabaay maadaama dhulka aan ku heshiinay in dukumiinti loo sameeyo oo milkiyadda hadda lagu leeyahay wixii ka dambeeya dukumiinti ay ahaato ayaa waxaa dadka eh, inta badan dadka eh, loo sheegay in dhulka la gadanayo dhulkan lama gedi karo waxaa dhulkan nabadoon ka ah toddoba toddoba nabadoon iyo nabadoonkoodii ah maanta meeshan ku dhan beelweynta saddex mataan cabdulle oo ayaguna warkayna adeerka ah haddana waxaa adeerka ah bariisa mantaan oo degan bashaqle iyo caliyaale dhammaan waxaan isla qaadanaa dhulkaas in dukumiinti lagu lahaado nabadoonka guud ee beeshaas xuseen cali nuur ayaa dhankiisa goobta ka hadlay meeshaan joogno waa haabaay garabcad waxaan ahay aniga bariise haabaayna marka la yidhaaha nabadoonkoodii dhulkii dadka dhulka waa jeclaaday dhulkii qaaliyow noqday halka warkaas kala socotaan warraadiya dalse magaalada muqdisho markana wararka dibadda israa'iil ayaa sheegtay in ay ogolaanayso dhammaan muwaadiniinta mareykanka ah oo ay ku jiraan falastiiniyiinta haystaa dhalashada mareykanka inay si fudud ugu safri karaan israa'iil iyaga oo adeegsanaya garoomada caalamiga ah arrintan ayaa daba socota dadaallo israa'iil ay ku dooneyso inay muwaadiniinta dalkeeda ay ah, ku heli lahaayeen adeegyada fiisa la-aanta ee mareykanka ilaa afar waa ilaa iyo afartan dal ayaa mareykanku ogolaaday inay dalkiisa ugu safraan fiisa la-aan kuwaas oo ay ku jiraan dalal ku yaala yurub iyo qaaradda aasiya hase ahaatee codsiga israa'iil ayaa si weyn ah, is- isku hor istaagayay iyadoo dowladda mareykanku ay dalbanaysay in israa'iil ay si rasmi ah ula dhaqanto muwaadiniinta haysta dhalashada mareykanka oo ay ku jiraan kuwa ansal ahaan kuwa asal ahaan aan kasoo jeedin falastiin muwaadiniinta kale ee mareykanka ayaa asal ahaan kasoo jeeda dalalka carabta ama dalalka muslimka ah ama kuwa aan sida weyn u- waa kuwa sida weyn u dhaleeceeya siyaasadda israa'iil ayaa sheegay inay la kulmayaan xanibaadyo kala duwan
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad kala socoteen radio dalson cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararka adla haysa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel